Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid qiimaha malaayga laga soo jilaabto webiga Shabeelle. Qiimaha malaayga ayaa la iibin jiray halkii kiilo lix doolar ilaa shan doolar bar halka hadda la iibiyo halkii kiilo saddex doolar ilaa laba doolar bar. Hoos u dhaca ayaa waxaa sabab u ah malaay badan oo laga soo jilaabtay webiga Shabeelle kadib markii uu biyo yareeyay webiga. Mid ka mid ah ganacsatada iibiya kalluunka ayaa ka warbixiyay waxyaabaha sababay hoos u dhaca kalluunka.
waxaan ahay dadka ka ganacsada kalluunka ama malaayga webiga ah, isgoyskaan aan ku gadnaa marka markii loo fiiriyo m- xilliga webigu buuxo iyo markuu biyaha eber yahay haddoo kale biyaha eber waaye malaayga aad u badan yahay waa raqiis Waxa- waa qiimihiisa aad u jaban yahay marka hore webigu buuxay kiilada lix doolar shan doolar la gaday hadda markuu webiga hoos u dhacay la- kiiladii laba doori bar saddex doolar ugu badan xoogaa dabeel yaraa jirta xataa laba doori barkii saddexda waa kusii hoos marin lahay xoogaa dabeesha culus keenayso sudhac weynaa jiro malaayga waa raqiis dadka waxaa u sheegaynaa inay ka faa'iidaystaan ay soo dhowaadaan meel walbo malaayga waa raqiis waa qiimo jabi waa ka ummadda inay ka faa'iidaystaan u sheegaynaa haa aad u weyn maasha allah dadka inta badan ma ogu war ma ka hayaan oo ileen maalmo yar oo malaayga uu socdaaba oo raqiiska een, way ka faa'iidaystaan inta taqaan dadaa malaayga aad u jecel dadka inta badan hilibkay jecel yihiin laakiin malaayga waa kheyraadka dalka waa cunto aad u fiican hilibka cas kolestarool ma lahan een, inay dhinaca hadda ka sa- ka faa'iidaystaan kiiladii laba doolar bar qoyska waa ku filantaha maanta haddii badihii laba kiilo hadday qaataa shan doolar waa ma- waa qiimo aad u dabacsan